wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay ka hadashay xoolaha laga dhoofiya jubbaland iyo sida ay bulshada uga ganacsato xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa waxa uu ka warbixiyey xoolaha laga dhoofiya jubbaland iyo xiriirka ka dhexeeya ee dadka ka ganacsada xoolaha iyo wasaaradda waxaan dhoofinaa xoolaha annaga aad qani ugu nahay lo'da ayaa la dhoofiyaa oo waxaa loo dhoofiyaa waddamada carabta sida khaasatan waxaan u dhoofinaa yaman iyo cumaan waa suuqyada keliya hadda aan haysano waxaa kaloo garab socdo ganacsiga xoolaha ee gudaha oo dhammaan midagmooyinkaasi xoolahooda oo isku gudbaan xoolahaas qaarkood hataa waxaa la geeyaa waddamada deriska la geeyaa kenya oo kale la geeyaa iyo ethiopia ayaa la geeyaa marka anagoo ka faa'iidaysanayno opportunityga ama fursadda aan haysano annaga badanaa waxaan la shaqaynaa dadka xoola dhaqatada ama dadka ka ganacsada xoolaha waxaan dhiirigelinaa suuq geynta xoolaha ha noqoto mid gudaha laga isticmaalay iyo mid banaanka waxaa garab socdo waxyaalaha by product ee xoolaha ka soo baxo sida caanaha hilibka subaga wax badan baa xoolaha laga helaa maqaarka waxaan dhan baa kor socdo taasna lafteeda silsiladaas iyada faraha badan oo ilaa toddoba ah na waa dhiirigelinaa xoolahana basa ma aha dadka say u arkeen geel loo ari xoolo kala jiro oo annaga laftana aanu xanaanayno aanu magaranaya adeegyo aan siino waxaa ka mid a dhaqashada digaagta oo fursad weyn oo ganacsi leh soomaaliya laakiin ay yar tahay waxaa ka faa'iidaysta laga yaabaa suuqyadeena maanta inay la keeno hoteelada iyo magaalada la keeno digaagyo laga keenay waddamo kale laakiin wasaaraddu waxay dhiiri gelisaa waax waxaa jirto waaxdan waaxda wax soo saarka animal production waaxdaas u qaabilsan waxaana leenahay section oo oo magaranaysa ku saabsan xagga dhaqashada digaag digaagta ay kor u qaadayso marka meesha fursad weynaa jirto kismaayo hadda kor waxaa la hagaajiya waxa la dhaho kismaayo poultry farm oo dowlaadka magaalada kismaayo aan ka siinay dhul wayna shaqaynaysay laakiin waxaan ugu baaqayaa ganacsatada in fursad weyn ay tahay halkaas oo la maalgashto wasaaradduna ay u xidho oo suuqa kuwa banaanka imaanaya la xiro kuwa gudahana aan dhiirigelino ka wasaarad ahaana diyaar baan u nahay inaan inaan inaan hadda aan taageerno waxaa kaloo jiro dhaqashada shinnida lafteeda waxay ka mid tahay wasaaradda xanaada xoolaha iyo mandatekeeda ka mid tahay waa arteenoo malab badan waddanka laga isticmaalaa qaarkood gudaha laga soo bixiya laga soo gooyaa qaarna dibadda inooga imaataa lafteedu waa fursad ganacsi oo magaranaysaay hadda waxaa laga yaabaa inaynay aad u horumarsanayn oo u baahan tahay in la horumariyo warshado yar loo furo laakiin waa suuq fursad weyn leh annagana wasaaraddahaan dadka ka ganacsado shinnida dhaqda waan tababarnaa qalabkana waan